aniga magaciga waxaa la yidhahdaa salaad cabdulaahi waxaan ka hadlahayaa arin dhib e ama joogto e oona haysato oo meel ay u socoto iyo meel ay ka joogdin karan layahay ummad iskaga nool baan ahayn meejaas wadan qaran oo degan oo hadda alaasaasa maana ahayn ka qarni ka qarni baan soo deganin dhib na haysto oo daraatii ka horreysa geel baana laga qaaday goor sideeda saac ah ayaa weerarna lagu soo taagay meel magaalada banaadir dhexdeeda ah three kilomiter u jirta ayaana lagu soo weeraray oday cabdulaahi cabdi maxamed la dhaho ayaa meeshii lagu soo weeraray oo arigiisii intii la qaaday asagana meeshii lagu dhaawacay dowladda xoolihii ka daba tagtay way soo riday dhibkiina dhib joogsan raba ma aho dhib dowladda ay aragta ma aho annagii unbuuna haystaa wadankii waa wadan weyn oo gaarisa county ay iska leedahay dhibkiina annaga unbuu nagu salaysan yahay county idil oo waxaan rabnaa gaarisa county arintaas in laga baraarugo cawitaanna la siiyo meeshaasna dhib weyn baa nagaga soco wadan anagu meel uma socono oon dhammaan karnaa mooy meel aan u guuri rabna hadda ma socon dad geedi ma nihin meeshaasaan degannahay oon rabnaa inaan ku noolaano waana wadanka anagii dowladduna ay nagu og tahay marka waxaan rabnaa dowladda iyo dadkii wax naga dhexeeyeen gaarisa county inay meeshaas gurmad naloo sameeyo ummadan goordeedka caahabinimo ah ayaanu soo weeraray waxaa nagula weeraray meel magaalada banaaney oo adi tiri kilomiter u jirta nagula weeraray markaa nin dhaawac hadda yaan keenay gaarisa xoolihiisaan lagu dhaawacay ka dhaman xoolihii dowladda soo riday nabadbay kusoo noqdeen wiikan wiilkiisa saas kale geel baa la qaaday adina dowladdaa soo riday weerar oo kori hoos ayaa dowladdiina way aragtaa wax meesha ka jiro oo hari habeen intaasoo qof ayaa la xabaalaa intaas xoolo ayaa la qaaday hadda bish hadda doorashadii hadda elecshanka dhacay in hadda ka dambeey ilaa waxaa umalayna xoolo ilaa dhowr kun dhan yaa ku tagay oo qoymada ah gacantooda gashay cid marka hadda maanta waxa iska weydiisana ma jirto marka baaq dowladdan u jeedinaynaa county gaarisa gaar ahaan waxaan leenahay gafanha laga soo doortay county gaarisa mbiga laga soo doortay lagdheera sanaatarada dhammaan wamareedka dhammaan imsayaasha dhammaan waxaa meesha lagu gumada waa shacabkiini waxaa waajibka naga saaran waxaa weeyaan idinka waajib naga saaran yahay inaan dadkan ayaka ah nabad soo dabaashaan nabad aada raadisaan gobol nabad aad fidisaan ama sidii kale dadkan ay ku noolaan karaan oo xalah aada raadisaan idinkaa waajib naga saaran idinkaa dadkan ayayna soo doorteen ta kale waxaan u jeedinaa baaqa labaad dowladda dhexe dowladda dhexe waajib baa ka saaran shacabkeeda inay ilaaliso nabadgelyadooda ilaaliso badqabkooda ilaaliso dhammaan kenya meesha ugu shishaysay iyo meesha ugu dambaysanka degan dhammaan waa kenya abaaraha dhaceen duruuf fara badan baa iska jiraan marka dadka in oo la eego oo nin kasta meesha meesha xoolihiisa ugu baxayaan la fiiriyo oo dadkii nabad waarto la keeno oo xitaa dadkan toogada ah dhammaan la beegsado oo hor udhig lagu sameeyo taasaa markaa ujeedinaynaa dowladda dhexe